alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaaraka cla nabiyina mxamed wbacd acuudu billahi الsamiع اlcalimi min الshayطan الrajiim bsmi اllahi الرaxmani الraxim suraة أnزlnaha wfaradnaha وأnزlna fiha آayat bayinat lacalakum tdakruun الزaaniyة والزanي fاجliduu kula waaxid minhma miئaةa jaldة وla تأkudkm bهma rأfaة fي diin اllah in kuntum تؤminuuna bاllahi wاlyوم الآkhir وليشhd cdاabهma طaئfaة min اlmؤminiin bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim halkan waxaynu ka bilaabi doonaa suuradda la magac baxday suuraة الnuur wahiya madaniyaة bاlijmaع waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin inay qur-aankii madiine kusoo degay ay ka mid tahay suuratu nuur baana lagu magacaabay waxayna magaca ka wadataa oo magaca laga soo qaatay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegay nuur buu ku dhex sheegay allahu nuuru samaawaati waalard ayaa inoo iman doonta ilaahay inuu tabaaraka wa tacaala uu yahay nuurkii cirka iyo dhulka cirarka iyo dhulka daatadiisa ayuu nuurku yahay sifaadkiisa ayaa nuur ah hidaayada iyo qur-aanka uu qofka qalbiga mu'minkaa geliyey ayaa nuur ah waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ciddii aan ilaahay uu nuur siinna oo nuur qalbigiisa yeelina nuur ma helo yahdi illaahu linuurihi man yashaa wayadrib llahu lamhaal marka suuratu nuur baa la yaadaa dhowr jeer oo magacaas nuurka ayaa lagu sheegay suuraddan waa suurad cadiime ah oo weyn qurdubi waxa uu yidhi maqsuudu hadihi suura dikru dikru axkaami alcafaafi wasadri suuraddan maqsuudka iyo ujeeddada weyn ee laga leeyahay waxaa weeye in la sheego axkaamta ku saabsan dhowrsoonaanta qofka muslimka ah iyo qoyska muslimka ah iyo bulshada muslimka ah dhowrsoonaanta ay dhowrsoon yihiin siday u dhowrsoonaan lahaayeen iyo siday u aasturnaan lahaayeen matelansinadiiba oo kale ayaa la sheegayaa oo dee sinada waxa weeyaan waa garanaysaa waxay ku saabsan tahay dadka xataa reeraha ee xaasaska ah ee isqaba lama rabo ama lama lama rabo in la maqlo waxaas reerka iyo qoysa in laga maqlo lama rabo in lagu arkana lama rabo famaa baaluka dad kale oo aan isqabin haddii lagu arko cidlada iyaga oo isku haysta wax cajaa-iboo xoolanimaa weeye horgi iyo ri weeye markaa sidaa daraaddeed bay wax adag u tahay in waxaasoo kale ay bannaanka usoo baxaan oo maaragtay suuqa lagu arko haddii waxaa la arkana oo dad badan oo matalan afar qof oo kale iyo ay arkaan oo ku markhaatikacaanna rajmi baa ka waajibaya haddii labada qof ay guur xalaala hor usoo mareen haddii ay bikri yihiin oo ay shabaab yihiin dhallinyaraana jeedal baa ka waajibaya istidaankii iyo indhalaabashadii iyo adalkuree asturkii iyo xijaabkii xataa islaamaha gagaboobay walqawaacidu min annisaa islaamaha gagaboobay ee guur aan filayne dhalmadayska ah inay isticfaafaan oo isdhowraan baa u wanaagsan baa ilaaha yidhi oo dharkooda ay xijaabtaan oo dhar qurux iyo ziine leh ilaa axkaamta badan ay noogu iman doontaa axkaamtaa darteed waxa weeyaan suuraddani waxa weeyaan maqsuudu hadihi suura dikru axkaami alcafaafi wasadri marka insha allah waa iska gudagelaynaa waxaanuna cumar bin khadaab radia allahu canhu laga soo guuriyey inuu yidhi oo uu qoray reer kuufa callimuu nisaa'akum suurat annuur callimuu nisaa'akum dumarkiina waxaa bartaan suuradda leeha suuratu nuur bara mar kalena waxaa weli waxaa barataan tacallamuu suurata albaqarati wa suurata annisaa'i wa suurata almaa'idati wa suurata alxaji wa suurata annuur suuradahaa barta si khaasa macnaha axkaamtii baa ku jirta suuradda baqara nisaa annisaa almaa'ida alxaj annuur iyo suuradaha la midka ah suurado maaragtay waaweyn oo maaragtay cadiima weeyaan qaala allahu tacaala suuratun suuratun ay haadihi tani suuratun suurad weeyaan waa suurad weyn weyn weyn weyn oo oo cadiima weeyaan suuraddaas oo anzalnaaha aan soo dejinnay sida qur-aanka kaleba aan u soo dejinnay wa faradnaaha aanu faral yeellay waxaanu faral yeellay axkaamta ku jirta si khaas ahaan in loo fuliyo faradnaaha calaykum wa calaa man bacdakum bimaa fiiha min alaxkaam waxaanu idinka idinku faral yeellay haddaatiin mu'miniinta hadda joogta ee qur-aan kusoo degayo iyo muslimiinta dambe ee weligeed la hadi doono ilaa qiyaami saaca axkaamta ku jirta ayaan idinku faral yeellay saas ayuu bukhaari yidhi oo wuxuu yidhi faradnaaha calaykum wa calaa man bacdakum saas ayuu saxiixulbukhaari kusoo aroortay waxaa kaloo jira qira'a in la akriyayo la shidayo oo faradnaaha faradna oo ra-da la shidayo iyana waxaa laga tilmaamayaa uun fardiga waa qadciga iyo gogoynta marka axkaam badan oo kala gogo-an oo fara badan oo mukhtalif ah inay ku soo aroortay marka waxaa sii balaaqo badan wa faradnaaha waa faral yeelay wa anzalnaa waxaan soo dejinnay fiiha suuradatan suuratu nuur layaha dhexdeeda waxaan ku soo dejinnay aayaatin aayado ayaan ku soo dejinnay fara badan aayadahaasoo bayinaatin cadcad oo si fiican loo waadixiyey oo loo fasiray oo wax qumuuda iyo qarsoodi aan lahayn waxaan u soo dejinnay lacallakum si aad tadakaruuna tadakaruuna ugu waana qaadataan oo ugu dhaqantaan baanu u soo dejinnay axkaamta iyo aayadaha ku jira suuradda marka sidaad arkaysaan waxay ku bilaabatay suuraddani bilowga ah layaabka leh oo ah suura suurana xagga luqada waxa weeyaan almansilatu arafiica waa derajada sare ee sarraysa ee aan cidgaadhi karin weeyaan sidii shaacirkiiba uu lahaa naabiqatu dubyaani markuu sheegayay nucmaan ibnu mudir alam tara ana allaha acdaaka suuratan taraa kula malkin duunaha yatadabdabu miyaanad arkayno ilaahay inuu derajo sare ku siiyey oo aan cidigaadhi karin oo boqor kastaaba sokadeeda maaragtay uu uu marayo oo aanu gaarhi karin boqorradu aana gaarhi karin boqorradu waad ka sarraysaa marka suuratanna qur-aanka iyagoo suur wada ah suuraddanina aad iyo aad bay u sarraysaayo waxa uu sheekha leeyahay ibnu kathiir fiihi tanbiihun cala alictinaa'i biha waxaa ku sugan in qasad iyo danayn aad iyo aad loo daraynayo suuraddan bacdamaa suuratun lagu bilaabay iyada walaa yanfi maa cadaaha waxaa ka kalena inay suurad yihiin ma ka anfiyayo markaas suuratun sidaas ayaa qura-u sabca ay u akriyeen oo waa gudayaan waana markaa mubtadiun likhabari waxaa leeyahy khabar lmubtadiin maxduuf waa garanaysaan waa waxyaabihii naxwaha la mihaalin jiray ee haadihi tani suuratun waa suurad waxaa iska bannaan in la nasbiyo qurada qaarna way akriyeen oo layaha suuratan anzalnaaha ey anzalnaa waxaan soo dejinnay suuratan anzalnaaha wadi'ba akshaahu sidii uu shaacirka u yidhi oo carabta way taway way way tacbiirka way isticmaashaa haadihi tani suuratun suurad weeyaan suuraddaas oo anzalnaaha aan soo dejinnay faa'iidadooyinka aada mar walba ka qaadanayno ee faraha badan waxaa ka mid a qur-aanku inuu xagga rabbi ka yimi in meel sare laga soo dejiyey in ilaahay sarreeyo oo culuwigiisii uu sheegayo fawaa'idka aanu ka qaadanaya ka mid tahay ayib wa faradnaaha aanu faral yeelay si gaara aan u faral yeelay axkaamta ku jirta wa anzalnaa waxaan soo dejinnay fiihaa dhexdeedii waxaan soo dejinnay aayaatin aayado ayaan soo dejinnay bayinaatin oo oo la caddeeyey oo adi aad sagacad cad lacallakum si aad tadakaruuna ugu waansantaan oo ugu waana qaadataan azaaniyatu aayadihii baa marka laynoo sheegayaa lagu soo dhex dejiyey iyo axkaamtii baa laynoo sheegaya azaaniyatu almar-atu zaaniyatu haweenaydii sinaysatay iyo wazaanii warajulu zaanii ninkii sinaystay labadaa fajliduu jeedla ama garaaca kulla waaxidin mid la arko oo minhumaa labadooda ka midaba mi-ata jaldatin boqol jeedal ku dhufta oo boqol jeer magaranaysaa garaaca walaa ta'khudkum iyay idin qabanin yay idin qabanin bihimaa labadoodaasi ra'fatun tudhid aa u tudhaan oo naxariista darteeda markaa aa garaaci uga tudhaan ama xadkii inaa ku oogtaan aa uga tudhaan taas iyay idin qabanin walaa ta'khudkum iyay idin qabanin bihimaa labadoodaas iyay idin qabanin ra'fatun tudhitaan fii diin illaahi xukunka ilaahay aa uga tudhaan fii iqaamati xukmi illaah aa uga tudhaan in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna billaahi kuwa alle rumaysan iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee maaragtay qiyaamaha kuwa rumaysan haddii aad tihiin laa tafcalu daalika falaa tafcaluu daalika sidaa ha samaynina oo naxariis iyo wixii la midihi iyo xadka ilaahay inaa oogtaan yay idinka mancinin waliyashhad ha xaadireen oo goobjoog ha noqdeen cadaabahumaa xadkooda iyo jeedalkooda daa'ifatun koox kooxi ha timaado kooxdaas oo min almuuminiina muuminiinta ka mid ah marka azaani wazaani azaaniyatu wazaani waxa weeyaan xagga naxwaha waa mubtadic culamada badankood say qabaan azaaniyatu iyo wazaani fajliduuna waa lagu waa lagu khabrayaa oo macnuhu wuxuu noqonayaa azaaniyatu wazaani majluudaani waa laba la jeldiyo weeyaan oo jadda lagu dhufto siba weyhi isagu waxa uu jecel yahay bay yidhaahdeen culimmadu azaniyatu azaniyata in la yidhaahdo wazani oo haddii kale oo saa loo rafciyo waxa uu rabaa inuu yidhaahdo waa mubtadaun likhabarin maxduufin fima yutla calaykum waxyaabaha laydinku dul akriya suuraddan ay koobsanaysa waxaa ka mid ah xukmu zaniyati wazani zaaniga iyo zaaniyadda xukunkoodii baa ka mid ah ee fajliduu kula waaxidin minhuma oo isagu wuxuu leeyahay ficilkii dee hadduu dalabi yahay waxaa fiican mafcuulka hore inuu nasbiyo oo la yidhaahdo maaragtay zaydan idrib waa meelihii magaranaysaa inuu nasbinta ku fiicnaa laakiin hadduu nasbin waayo waxa uu leeyahay oo sidaa kale ay noqoto dalabkaa lagu khabri maaye waxa weeyaan khabar baa loo qadirinaya maaragtay waana mubtade si kastaba ahaatee azaniyatu tii zinaysatay iyo wazani fajliduu kula waaxidin minhuma marka aayaddaasaa aynu arkayno waxaa ku dhex jira xukunkii zaaniga ee xadka markii la xadayo iyo zaaniyadda zinadiina waxa weeyaan faaxishadaa in la sameeyo foolxumadaa la garanayo in la sameeyo weeyaan oo waxa weeyaan in laba farji oo aan isu xalaal ahayn oo weliba yacni mushtaham dabcan la ishtiheeyo in ilaaj lagu sameeyo weeyaan oo la iskeliyo laba aan farji aan isu xalaal ahayn dayib marka labadaas arrintaas sameeyey waxay noqonayaan ama laba maaragtay bikri ama mid horu guursaday midna bikri baa le midna muxsan baa leedaa horuu guursaday waayo ka muxsanka ahi waa kii guursaday nikaax saxiixa oo markaa reerkiina dhistay oo ugu galmooday isagoo xor ah oo baaliq ah oo qaangaad ah kaas baa la dilayaa dhagax baa lagu dilaya kitaabka ilaahay bayna ku taallay sida cumar bin khadaab sheegay aayaddaas markaa laftigeedun baa la nasakhay xukunkeediina waa joogaa iyaga dhex baa lagu dilaya saxaabo dhowr ah oo ilaa saddexaana waa la rajmiyey waa la dilay kan bikirkaa miyaa isagii hor uma guursan haddii arrintaas ay afartii markhaati ku caddayso boqolkaa jeedal baa lagu dhufanaya ee halka inoogu yaalla ayaa lagu dhufanaya jeedalkaasina waa dhexdhexaad jeedal horta jildiga laga keeno waxa la waa maqaarka jildigu markay maqaarka tahayna waa inuu jeedalkaasi ku dhacaa qofka jildigiisa gabadha iyadoo fadhida sida badan ninkiina isagoo taagan indhaha iyo wejiga iyo laga dili maayo laakiin waa la xanuujinayaa oo waa la garaacayaa dayib marka ma waxaa loogu darayaa sanad musaafirisa ninka sida ay culimmadu u badan yihiin ninka waa la musaafirinayaa ama waa la xidhayaa ama waddankiisii uu sinada ka sameeyey baa laga musaafirinayaa isaga laftiisa waa u dan in la fogeeyo oo meeshii lagu garaacay ee dadku isugu soo baxay la arkayay inantii oo la garaacayo iyo inantii oo la garaacayo inaanu sii joogin ee magaalo kale iyo meel kale lagu tuuro isaga laftiisa dan baa ugu jirta sidaasay markaa aimadu u badan yihin laakiin abu xaniifa waxa uu yihi musaafiriinta la musaafirinayaa ra'yiga imaamku bay ku xidhan tahay oo in shaa qaraba wa in shaa lam yuqarib laakiin jumhuurta ayaa xujo haysata oo xadiiska laga wariyey abu hurayra iyo zayd ibnu khaalid aljuhani oo ku saabsanaa fil acraabiyeyni laba nin oo rasuulka u yimi sal allahu alayh wasalam markaasaa mid wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina bnii haada kaana casiifan inankaygaasi wuxuu ahaan jiray dhoobi ama nin xoolaha u raaca calaa haada ninkaa kale dabadeedna fazanaa biimra'atihi xaaskiibuu inankii dhoobigahay xoolaha u raaci jiray ninkii xoolaha u raaci jiray kaga tala xumoobay dabeedna arrintii baa lagu qabtay dabeedna fabtadaytu biibnii minhu bimi'ati shaatin wa waliidatin inankaygii waxaan kaga furtay ninkii boqol adhiya baan siiyey iyo addoon inankaygana iska daa baan ku yidhi markuu intaa iga kaxaystay oo xoolahaasoo dhan iga kaxaystay ayaanu ahlulcilmigii weydiiyo waxay ii sheegeen inankaygana boqol jeedal iyo sanad musaafiriisa in lagu leeyahay ninkaa gabadhiisa xaaskiisana in la dilayo oo la rajminayo markaasaa rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam waan kala xukminayaa oo kitaabka ilahay baan ku kala xukminayaa alwaliidatu walqanamu raddun calayka addoonta iyo adhiga waa laguu soo celinayaa wacalabnika jeeldu miatin inankaagana boqol jeedal baa lagu dhufanayaa sanadna waa la musaafirinayaa waqdu yaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha xadiiskaasaad wada garanaysaan ayaa markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa unaysna nin aslama buu ahayo qabiilka aslamahe ku kalahayo way qiratay oo wuu rajmiyey marka halkan waxaa laga qaadanayaa marka labada dhallinyarada ah la garaaco ee fagaaraha lagu garaaco in weliba sanad musaafirisa loogu darayo ninkii gabadha ilaa meel lama musaafirin kare taasi weeyaan marka xukunkoodu waa jeedalkaa ayib walaa taakudku bihima raafatu fi diin illah diinta ilaahay ay turhaala idin qabanin how turina fii xukmi illaah oo haddii aad u naxariisataan aad tidhaahdaan iminka boqol jeedal cidna kuma dhufan karto naxariistii dabiiciga ahaydna ma ahan naxariistane waa turitaan ku xambaarta qofka xaakimka ah inuu maxaan ku idhaahdaa ee ka tago xadka ilaahay weeyaan walaa taakudku bihim araafatu fi diin illah fii iqaamati xuduud illah xuduudda ilaahay oogidda la oogayo turidii aydiin qabanayno ha u turinina waa haddii ay soo gaadho suldaanka arrintaas waa hadday suldaanka soo gaadho weeyaan markhaatiyadii oo la helo afartahaana la helo weeyaan marka axkaamtaa waa la oogayaa oo xadiis waxaa ku timi in la is asturo oo aan xaakimka la isi soo gaadhsiinin tacaafaw alxuduuda fi ma baynakum xuduudda iska cafiya inta dhexdiinna ah oo ha la soo ordina qofka iska astura famaa balaganii min xaddin wixii aniga xadahay nebigu isoo gaadha buu yihi sal allahu alayh wasalam faqad wajaba waa waajiba xadiiska abu daawud iyo keyrkii baa soo saaray waana xadiis saxiixa marka wax alla wixii xadahoo soo gaadha imaamka ama naa'ibkiisa soo gaadha waa la fulinayaa nina looga habeedaysan maayo xadiidkii kale waatay ku jirtay lixaddun yuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumdaru arbaciina sabaaxan laxaddun xad yuqaamu laga fuliyo fil ardi dhulka laga fuliyo ayaa khayrun u dhaanta uga fiican liahliha dadkeeda min an yumdaru arbaciina sabaaxan in afartan maalmood roobku kala qaadi kala qaadi waayo waxaa dadka u dhaantaa in maaragtay ay xad ilaahay dartii u fuliyaan oo dhulka laga fuliyo marka xadkaas waa la fulinaya waxaana fulinaya imaamka iyo naa'ibkiisaa fulinaya dadka caadiga dadweynaha uma taalo ka waran iminka haddii xuduuddaa markaa la fuliyo arrimihii meel xun bay marqayaane aada iyo aad bay u fiican tahay muslimiintana waajib saaran weeyaan mas-uuliyiinta dowladahana waajib saaran weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ayaa arxamuraaximiina dadka isagaa u turid badan cid uga naxariis badan ilaahay addoommadiisa ma jirto cid maslaxadooda ka taqaanaana ma jirto cid inay adduun iyo aakhiro u hagaagtaa ka jecel yahayna ma jirto marka ilaahay subxaana wa tacaala taqwada uu ilaahay inoo dardaarmay iyo madaxda in la adeeco iyo nidaamka ayay ku dhisan tahay inay xadkaa fuliyaan oo aanay ka baqin looma tallaayim aanay uga baqin iyada iyo xuduudda kaleba arrimuhu way kala fududaan lahaayeen walaa taakudkum yay idin qabanin bihimaa labadaa maaragtay garaacooda raafatun tudhitaan fii diin illaah oo haddii diinta ilaahay magaranaysaa aada u naxariis aad aad samaysaan iyo sida xuquuquluntaanku maanta ay sheegayaan xadkii markaa la oogi maayo xadkii la oogi maayo waxay leeyn xuquuqulinsaan xuquuqulinsaanku xagguu joogaa qof baa soo ordayo wuxuu dilayaa saddex iyo soddon qof oo weliba mid walba intuu gogoyo haddoodana webiga ku daraya midba waxay sheegayeen wuxuu iska nacay un dumarka kan maaragtay xunxun baqaayaadka kuwaasuu nacay nin isagoo iska caaliya bu ahay reer buu leeyahay meel buu leeyahay carruur buu leeyahay waa nin caali oo shaqo taga kuwaasuu nacay waa soo ordaa mid buu qabtaa meel buuba buu kufsadaa dabeedna waa gogoyaa webi ama meel aan la helin buu ku tuuraa saddex iyo soddon ayuu dilay mid kale dad noocuu iska sanifaya hadhowta marka lasoo qabto ninkii noocaa ahaa waa xadhig aa la xidhaya bal ka waran xuquuqul-insaanku ma waxa weeyaan waxaasoo dada in naftooda la badbaadiyo bay ku jirtaa xuquuqul-insaanku mise ka lasoo qabtay ee saddex iyo soddon dilay in la dilaa bay ku jirtaa labada yama xuquuqulinsaan ku jira marka waxa weeyaan caqliga dee iska mackuuska ah waa la garanayaa sida uu fooraro waa caqli ilaahay foorariyey subxaanahu wa tacaala oo shaydaan foorariyey laakiin waxa weyaan caqliga saliimka ahay dadka in la badbaadiyo oo xuduudda ilaahay la fuliyo ayaa xuquuqul insaanku ku jiraa kaas ayuu ku jiraa marka sida loo garaacayana waxa weeye waa isagoo dhar maryihiisii sita ayaa la garaacaya mise waa laga mudxinaya kolley waxay yidhaha culimmadu jaldigu waa min aljildi baa laga soo qaato waa in yani jidhkiisa lala dhaca oo lagu dhuftaa waa darbi waxaa muujinaya almuhim darbi halaagayana ma darbi halaagaya qofkii u dhimanayana ma aha waana darbi maaragtay xanuuntinaya weeyaan qofka maaragtay addoonka iyo in sayidku isagu garaaco oo xad xadka ka oogo ayaa laga soo reebay oo can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cumara ana jaariyata libni cumara zanat jaariyad uu leeyahay cabdullaahi ibni cumar baa zinaysatay fa daraba oo isaguu garaacay markaa waliba rijlayha labada lugood buu ka garaacay iyo dhabarka markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi miyaan ilaahay odhan walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fi diin illah qaala waxa uu yihi yaa bunaya wara'aytunii akhadatnii biha ra'fatun in allaha lam ya'murnii an aqtulaha ma waxaad u malaynaysaa inaan u naxariistay dee ilaahay ima amrin inaan dile inaan maaragtay madaxa ka garaacana ilaahay ima amrine dee waan xanuujiyey qad awjactu xiina darabtuha marka waa la garaacayaa waana la xanuujinayaa indhaha iyo dee meelaha halista ana maqaashi maqaatishana waa looga duwayaa haddaba haddaad tihiin in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri alle iyo yowmal aakhirka kuwa rumaysan haddii aad tihiin arrintaas sameeya oo xuduudda ilaahay fuliya ciddii sinaysatay ku fuliya oo weliba garaacana ku adkaya si uu isaga uga joogo oo dib aan ugu noqon oo dib ugu sinaysan ciddii isagoo kale samayn lahaydna ay ugu maaragtay waana qaadato sidaa iyada a sameeya waliyashad ha xaadirin cadaabahumaa cadaabkoodu daa'ifatun kooxi ha ha xaadirto oo min almu'miniin oo laba waxaa la ysugu darayaa ciqaaboodoo ciqaabta waa jeedalkan lala dhacay ee lagu xanuujiyey weeyaan waa ciqaab maaragtay oo xisi ah weeyaan oo jidhkiisii baaba la garaacayaa ciqaabta labaadna waa ciqaab macnawiyaho dadkii akhyaarta ahaa dad ka mid a baa ninkii usoo shiray oo meel fagaaraha baa lagu daawanaya oo lagu garaacayaa taasina kaga dan wax walba suuqa hadhow sidee buu ku dhex joogayaa iyo magaalada inankii halkaasaa lagu garaacay fagaaraha garoobka lagu salaada lagu tukadee magaalada hadhow sidee buu ku ahaanaya ciqaabtaasina waa ciqaab kale oo ka daran oo macnawi ah xaggii damiirka iyo macnaha ilaa nin iska asturan buu ahay baa laga xanuujiyey jeedalkiina jidhkaa lagu xanuujiyey labada marka la isku daraya walyashhad ha xaadirin cadaabahuma cadaabkooda daa'ifatun min almu'miniin oo kaas ayaa maaragtay ayaa waxaa ku sii jira in maaragtay aada iyo aada loo sii fadaxadeeyo weeyaan marka daa'ifadaas waa imisa culummadu waa isku khilaafeen oo cabdullahi ibnu cabaas waxaa laga wariyey daa'ifada waa nin qura addaa'ifatu alrajulu famaa fowqahu nin iyo wixii ka badaniba waa daa'ifo mujaahida ardaygiisiia ardaygii ibnu cabaasina wuxuu yidhi daa'ifadu waa rajul ilaa kun addaa'ifatu rajulun ilaa alfin sidaa daraaddeed imaam axmed ibn xambal waxa uu yihi daa'ifadu qof qura way ku rumoomaysaa cadaa ibn abi rawax oo garanaysaana wuxuu yihi waa laba isxaaq ibnu rahooya iyo saciid ibnu jubayrna waxay yihi daa'ifadu waa laba nin iyo wixii ka badan a'imo kale waxay tihi waa saddex iyo wixii ka badan aimo kale waxay tihi afar iyo wixii ka badan almuhim waxay ugu badan yihiin a'immada ay ugu badan yihiin maalig iyo shaafici iyo daa'ifadu waa inay noqdaan afar ugu yaraan afar qof waa inay joogta oo macnamaa zinada maaragtay markhaatigeedu afar qof uu ahaan jiray afar waa inay joogtaa ay ugu yar tahay marka waa inay daa'ifa joogtaa nafarun waa inay joogaan oo qofkii cibro iyo iyo maaragtay unoqdaa u noqda walyashad ha ha xaadiran cadaabahuma cadaabkooda daa'ifatun min almu'miniin marka fawaa'idka iyo aayadaha axkaamta ku jirta aayadda waa la arkayaa ayb wayaquulu llahu tabaaraka wa tacaala azani laa yankixu ila zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu laa yankixuha ila zanin aw mushrik waxurima dalika cala lmu'miniin azaani kii zinaystay laa yankixu ma guursado ama uma galmoodo ilaa zaaniyatan mid zinaysata mooyaane sidiisoo kale ah aw mushrikatan ama mid gaalad ah oo mushrikada oo aan xaaraan u arkaynin zinada wazaani wazaaniyatu gabadhii sinaysatana laa yankixuhaa ma guursado oo macnaha uma galmoodo amase maaragtay ma guursadaba oo raalli kuma noqdo oo kufu ma aha ilaa zaanin mid sinaysta mooyaane oo sideedoo kale ah aw mushrikun amase gaal wa xurima waa la xaraameeyey daalika iyadaa taa iyadaa waa la xaraameeyey in la guursado oo maxaanku idhaahdaaye qof oo maxaanku idhaahdaaye zaani ah in la guursado waa la xaaraameeyey oo qof cafiifi guursado ninii naabkuu doona ha ahaadee qof cafiifahoo dhowrsoonin inuu qof saaniya guursado sina lagu ogyahay waa la xaaraameeyey calalmuminiin mumiinta laga xaaraameeyey oo nikaxaa la xaaraameeyey ama waxurima waa la xaraameeyey zinada ayaa la xaraameeyey waxurima waa la xaraameeyey daalika oo zinada ah labada midun bay ku dhacaysaa daalika ishaaradu waxay unoqonaysaa ama zinada ama nikaaxu zawaani ayay ayay ku dhacaysaa calalmuminiina muminiinta waa laga xaaraameeyey waxyaabaha ay culammadu sheegeen waxaa ka mid ah zinada maxaa loo hormarinayaa gabadha oo maxaa loo yidhi wazanetu wazani maxaa loo yidhi waxa ay culimmadu leeyihiin sinada waxaa waxa weeyaan ay u badan tahay dumarka say ugu badan tahayna waxa weeyaan xaggooda haddaanay fudaydin hawsha aanay iyagu fudaydin ma dhacayso inay hawsha fudaydiyeen haddii sidii sharcigu yidhi maaragtay ay ay qaataan oo laazimaan oo xishoodkii iyo dhowrsoonaantii iyo xijaabkii iyo gurijooggii ay sameeyaan sinadii ma dhacayso laakiin dee hadday suuqa usoo yaacaan usoo maaragtay usoo yaacaan oo suuqa soo galaan oo garabka kugu dhuftaan yaa sheekada hadda socoto ma taqaana adoo suuqa maraya uma saa lagu garminaya alla alla walla raalli ahaw kugu dhacaya raalliga ahaa marka haddaanay iyagu fudaynin oo hawsha aanay fudaynin sinadu ma dhacdeen xaggooda ay hawsha u badan tahay ilan tuugaba waata ilaahay yihi wasaariq wasaariqatu tuugga iyo tuugadda oo dee hadeer jeer lama arag gabadh guri u dhacaysa lama arag oo laleeyahay gabadhaas jaranjaray qaadato gurigaasa u dhacdo waa kala baxsanaya waa tuugu laakiin nin cararayo tuuga waa la aragnay iyada sinadiina xagga kan baa furo u noqotay xaggii dumarka ayaa furo u noqotay xaggoodu haddii ay maalinkaa maanta ay dhowrsoonaadaan sinadii waa yaraanaysaa oo xijaabkii iyo xushmaddii iyo gurijooggii iyo ay ay ku dhaqmaan sharciga ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey azani laa yankixu maxaa looga jeedaa nikaaxaas nikaaxa wuxuu ku dhacaabay culimmadu yidhaahdeen cala alcaqdi wa cala aljimaac in la in la mehersado oo qofkii la meheriyo caqdi la sameeyo nikaax waa la yidhaahdaa in galmo la sameeyana nikaax waa la yidhaahdaa laakiin qur-aanka badankiisa waxaa ku yimi nikaaxa in looga jeedo caqdiga looga jeedo halkan iyo meel kale un ayay culammadu yidhaahdaan waxaa halkanna waa yacni xamlu lafti xamlul mushtarak calaa macnayeyhi haddii lagu xambaaro caqdigii iyo jimaaci labadiiba waa ku dhacaysaa halka kale ee suuratulbaqara qofka marka saddexdii dalqadood uu qof furo ee saddexdiiba dhammaatana laa taxilu lahu xataa tankixan zawjan hayrahu xalaal ma aha ilaa ay maaragtay xataa tankixa ilaa ay guursato oo weliba u galmooto nin kale u galmoodo marka halkaa galmada waa lagu fasiray iyo halka kan culamada qaar ku fasireen oo halkan ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay biana zani laa yaqaw ilaa zaniyatan wa mushrika yacni waa galmadii oo arrintaa kuma adeeco oo zinadii maaragtay ilaa naaq caasiyadahoo zaaniye ah ama gaar mid gaaladahoo aan arkaynba inay xaaraan tahay zinadu arkaynba mooyaane qofkii zaaniga ahaa cid kale ma yeesho ma aqbasho saas ayuu leeyahy wazaniyadu zaniyadiina laa yankixuha ilaa zani mid isaguna maaragtay zani ah isaga oo zinadiisa caasi ku noqday iyo mushrik mooyaane uma ma garanaysa marka aayaddan aayad adag weeyaan runtii macalasaf aad iyo aad bay u adag tahay ilaa uu ka yidhaahdo shinqiidi waa ascabu aaya aayad ugu adag oo qur-aanka tafsiirka ku jirta weeyaan tafsiirkeedana lama sheegi karo ilaa bitacasufin mooyaane in la iska qarda jeexa mooyaane tafsiir lagu raalli noqon karo ma jiro laakiin waxaynu ku koobsanaynaa oo qaadanaynaa tafsiirkaa ibnu cabbaas oo ah azani ninkii ma garanaysaa zaaniga ahaa laa yankixu ma galmoodo ilaa zaaniyatan mooyaane zaaniya mooyaane macnaha waxa weeyaan waxa weeyaan ma yeelo waa khabar khabar ilaahi subxaana wa tacaala ka khabrayo oo leeyahay haddaad had iyo jeer aragto zaanigu zaaniya unbaa dee aqbasha waayahay iyo mushrikad ayaa aqbala zaaniyadiina waxaa aqbala oo raaca zaani ama mushrik gaala labadaasaa raaca qof muslimah oo mu'minah oo maaragtay mutiica oo aan faasiq ahayn sina ma samaynayo laa yazni zani xiina yazni wahuwa muumin sidaa ay tahayna culimmadu haddana waxa ay leeyihiin macnaha kalena waa laga qaadanayaayo azani qofkii zaaniga ahaa haddii fis zinadii lagu yaqaano oo uu faasiq yahay kuf uma aha oo ma guursado ilaa zaaniyata mid zaaniyadu sidiisoo kale ah mooye oo suuq ku jirta mooye laakiin meher u qaban maayo oo lagu nikaaxin maayo oo la siin maayo oo kuf uma aha midaan zaaniyad ahayn markaa ta qoladana waxaa ka dhiiqeeyey aw mushrikata baa layidhi oo zaanigii muslimka ahaa miyuu mushrikad guursanayaa sidaa daraaddeed baa culammadu yidhaahdeen waa xamlulmushtarak calaa macnayeyho zinada nikaaxan baa labadii macnaba lagu xambaarayaa kii caqdiga ahaa iyo kii wadciga iyo galmada ahaa labadaba oo marka la leeyahay laa yankixu aw mushrikatan waa galmadii caadiga ahayd baa lagu fasiray markii la leeyahay azani laa yankixu ilaa zaniyatanna caqdigii caadiga ahaa baa lagu fasiraya marka xamlulmushtarak calaa macnayihi wax la yidhaahdo sida uu leeyahay maaragtay alimaam maxamed amiin ashanqiidi saasuu leeyahay laakiin ibnu cabbaas waxau kaga gaabsaday waxa weeyaan galmada caadigu kaga gaabsaday wazaaniyatu si zaaniyadeedna laa yankixuha uma galmoodo oo mana guursado ilaa zaanin mid zaani ah aw mushrikun iyo mid gaala mooyaane wa xurima dalika waa la xaaram yeelay dalika nikaaxa zaaniyada in la guursado oo qof cafiifa inuu naag zaaniyada guursado ama gabadh cafiifadahoo dhowrsoon nin zaaniya in loo guuriyo waa la xaaraam yeelay nikaaxaasa la xaaraam yeelay ama waxurima waa la xaaraam yeelay daalika kaas zinada sideedaba waa la xaaraam yeelay cala almu'miniina mu'miniinta ayaa laga xaaraam yeelay marka kolleyba waxaa raajixa in sha allahu tacaala qof ma garanaysaa zaani ah oo zinadii aan ka toobadkeenin inaanu kuf ahayn oo gabadh loo guurinay gabadh saaniyadana oon zinadii ka toobadkeeninna inaanani kuf ahayn oo nin loo guurinay nin cafiifa isagu laakiin hadday toobad keenaan labadaba hadday toobad keenaan waa bil ijmaac iyaga in la guursanayo hadday zina lagu yaqaanay laakiin ka baxdo gabadhii ama ninkii zaani oo ahaa laakiin uu ka toobad keeno waa bil ijmaac culamado dhan baa isku raacsan in caqdigu saxiix noqonayo oo loo guurinayo taa iyada tan kalena waa la isku khilaafay isagoo zaanigiisa nikaaxi ma ansaxayaa gabadhii oo zaaniyadii ah oo lagu yaqaano ka toobadkeeni nikaaxi ma ansaxayaa iyo lafteeda waxaa lagu sheegtay ijmaac laakiin ijmaacaas waa qalad oo madhabta imaam axmed waxa weeyaan ansixi maayo ayuu leeyahay culimada badankooda oo muxaqiqiinana saas culamo badan oo muxaqiqiina saasay leeyihin ilaaha baase xaqiiqadeedo almuhim qofka zaaniga ah waa inaan magaranaysaa loo guurin laa yankaxu zani almajluudu ila milahu waa xadiis ku soo arortay markaa maanta waxaa aada iyo aada u badan in laba dhallinyaro abaa matalan bay isku tala xumoobaye dabadeedna marka gabadha uu ku soo baxo ayaa la odhanayaa inankii ha loo guuriyo arrintaas maxay noqonaysaa arrintaas waa xaaraan in loo guuriyo ma aha in loo guuriyo ma aha inuu ictiraafana ma aha marka la soo qabtay tiraado inankaas hebel buu ahaa xaqu leeyahay labadoodaba in la garaaco bay xaqu leeyihin laakiin inuu iska yeelo xaquma laha waxaa u roon inuu cararo inuu dafiro markhaati laguma helayaan inuu ka cararo naagtaa zaaniyada ee uur kale ee xaaraanta uurka uga buuxdo inuu ka cararo mustaqbalkiisa aanu baabiin saasa u khayr ah oo u roon haddii kale dayib kaa zaanigaana arrintaa in loo guriyo maaha iyada lafteeda insha allah waa si toobadkeeno nuucan bay heli doontaa zaanigaana inanta in loo guriyo ma aha cabdullaahi ibnu cumar waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alaaatun laa yadkhuluuna aljannata walaa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama saddex jannada ma gelayaan ilaahayna qiyaamaha eegi maayo waxaa ka mid ah alcaaqu liwaalidey ninka waalidinkaarka ah qofka waalidinkaarka ee waalidkiisa caaq ku noqda ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah walmar'atu almutarajilatu naagta ninka iska dhigdhigta naagta maaragtay surwaalka soo gashatay iyo shaarka ee timahana jaratay ee ninka iska dhigaysa almutashabbihatu birijaal ee ragga isku shabbahday taasina janno geli mayso waduyuus duyuuskuna janno geli maayo dee yuusku waxaa weeyaan waan kaan qiirada lahayn alqunduc baa leedahay alqunduc adduyuusu alqunduc wa huwa ladii aladi wa huwa aladii laa laa hayrata lahu hayro ma laha oo qiiro ma laha inantii walaashii oo nin iskala socdo oo gacanta hayso halkaa ku arkaya naa sidaa tahay odhan maayo reerkiisii oo loo soo galgalay buu arkay damba kama laha wixii oo isku inantan halkan maaragtay fadhido oo ragna daba joogaan oo daba fadhiyaan ayuu arkay damba kama laha oo ay u camarayaan baa la odhanaya nimanka way u camarayaan meesha way ku yar qayalayaanoo dee ragganna waa rag iska fadhiya waana ku sheekaysanayaan waana u camirayaan inanta meesha maxay camiraan innaga lafteennu inaynu raalli ka noqomaanna maaha waayo waa inanteennii inanteennii miyaan ahayn ta halkaa fadhida waa inanteennii uun waa iska yar badannaa inu ilaaye yaa waa inanteennii oo xaaja algudkadaanu shalay kaftanno markaasuu yidhi nin baan gar kulahay oo idhi gabadha muslimadda ee carbeed waa walaashay gabadha muslimada seedi baa diinta haddaad gabadh muslimada qabto waayo nebigu meeno odhan buu yihi almuslim akhu lmuslim xaajiga waynu joogaabaa laga yaabaa marka waxaa wey waa inanteennii inanta halkaa fadhidaa ee ragga ajanabigaana daba fadhiyaan waa inanteennii inaynu arrintaa qirno oo aynu sidaa ku dayno ma aha oo ogolaano inaynu la hadallo weeyaan inaynu ka kicino weeyaan duyuuska inaynu soo gallaan ka baqayaan watalaasun saddex kalena laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaamati saddex kalena ilaahay subxaana wa tacala ma eego yowma qiyaamaha oo alcaaqu liwaalidayhi waa kaa magaranaysaa waalidinkaarka ah wa mudminu lkhamri ka khamriga daa'ime ee siduu cabaye iskaga dhintay walmannaanu bimaa acdaa iyo ka gallad sheegad badan oo tar sheegta markuu wax bixiyo ma garanaysaa xadiiskaas sanadkiisu xasan baa lagu sheegay imaam axmed baa wariyey culamada qaarna way saxiix yeeleen marka in loo ogolaado oo gabadhiisina lagu lagu ogolaado ma aha ma aha insha allah maanta waxaan iskaga dayi doonaa hawaaska gelab gelab intaas aayadda u dambaysa insha allah waan soo taxriirinaynaa inkastoo ay iska adag tahay sa aan sheegay oo uu adag yahay arrimaheedu ay adag yihiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed